nasro cabdulaahi axmed waxa ay ka mid tahay dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle islamarkaana samaystay hal abuurka ganacsi kaa oo ay kaga maareynayso nolosheeda amaba nolosha qoyskeeda mar aan booqday xarunta carwo safa ayaan kula kulmay nasra oo ah mulkiilaha xarunta waxaana weydiiyey sida ay ugu adeegto bulshada iyo waxa ku dhaliyey inay samaysato hal abuurka ganacsi waa mahadsan tahay ganacsigan waxaa bilaabay labada februari labada kulantisadexda taasi oo igu kaliftay markaan arkay shaqala-aanta baahsan ee ka jirto wadankan ee khaasatan magaalada joog sababtoo ah waxaa inta badan laysku shaqaaleysiiyaa hab qabaaileysan marka anigoo ka duulaya arrinkaasi ayaa waxaa ku fikiray inaa samaysto hal abuur ganacsi taasi oo hadda aan ku maareeyo nafteeda marka usoo noqdo shaqala-aanta haysata dhallinyarada waa mid aad u baahsan qof walba oo dhallinyaro ah ee wax baratay waxa uu jecel yahay inuu ka shaqeeyo xirfadiisa haddana uma suurata gasho oo waxaa ka horta mas-uuliyiinta oo waxaa laysku shaqaaleysiya hab qabayleysan walaahi hami weyn ayaan ka leeyahay taasi oo ah aan ka saremaryaalka ammaanta taaganahay oo aan ka mid noqdo ganacsatada soomaaliyeed oo wadanka wax badan kusoo kordhiso walaahi hadda ma jiraan caqabado gaar ah balse mar walba ee qofka uu sameeyo wax cusub waxaa qasab ah inuu la kulmo caqabado kala duwan taasi oo u dhexaysa shaqsiga mid ka timaada bulshada qaar ka mid ah macaamiisha ka adeegata carwo safa ayaa inoo sheegay waxyaabaha xarunta ay ku iibiyaan iyo sida ay baahidooda ganacsi u dabooshay xarunta waa mahadsan tahay ganacsigan waxaa bilaabay labada februari labada kulantisadexda taasi oo igu kaliftay markaan arkay shaqala-aanta baahsan ee ka jirto wadankan ee khaasatan magaalada joog sababtoo ah waxaa inta badan laysku shaqaaleysiiyaa hab qabaaileysan marka anigoo ka duulaya arrinkaasi ayaa waxaa ku fikiray inaa samaysto hal abuur ganacsi taasi oo hadda aan ku maareeyo nafteeda marka usoo noqdo shaqala-aanta haysata dhallinyarada waa mid aad u baahsan qof walba oo dhallinyaro ah ee wax baratay waxa uu jecel yahay inuu ka shaqeeyo xirfadiisa haddana uma suurata gasho oo waxaa ka horta mas-uuliyiinta oo waxaa laysku shaqaaleysiya hab qabayleysan walaahi hami weyn ayaan ka leeyahay taasi oo ah aan ka saremaryaalka ammaanta taaganahay oo aan ka mid noqdo ganacsatada soomaaliyeed oo wadanka wax badan kusoo kordhiso walaahi hadda ma jiraan caqabado gaar ah balse mar walba ee qofka uu sameeyo wax cusub waxaa qasab ah inuu la kulmo caqabado kala duwan taasi oo u dhexaysa shaqsiga mid ka timaada bulshada waxaa soo badanaya gabdhaha waxbartay islamarkaana hal abuurka ganacsi ka sameeya magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle